markuu rasuulku uu yidhi ba xadiidkaas taqtuluhum adna daa'ifatayni ila alxaq macna waa la kala jabsan yahay laba kooxood baa la kalay waxaa nimankaa layn doona oo dee la dagaalami doona ama layn doona labada daa'ifo kuwa xaqa u dhow dee waatan ognahayna nahraawan iyana inuu cali dee isaga unbay ka dhex baxeenba oo ciidankiisay ka mid ahayn khawaarij nimankii la baxay markii dambena dee nahraawan isaga ayaaba kulaba dagaalamay haddaba taqtulum adna daa'ifatayn alxaq bal markaa taas bayd laakiin maxaa jira qoladii kalena waa de bal haddii ay iyagu khada uu kaba dhacay ijtihaadkoodii ajrigii ijtihaadkooda way leeyihiin oo maahan un dad dee wax kale u jeeday ee iyaguna bal idinkaaba dee xaqay ku taagan bay lahaayeen wa qowlulmuctasilati nimanka muctasilada laydhaha qowlkooda alsaxaabatu cuduulun ilaa man qaatala caliyan asxaabtu dhammaan waa wada cuduul ninkii cali la dagaalan weeye intooda kale waa wada cuduul kuwaas laakiin daalimiin faasiqiin ay noqdeen qowlun baatilun marduudun marduudun marduud waa qowl baatilah oo xun oo la celinayo waqad habata fii saxiixi lbukhaariyi waxaa sugnaaday can rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay kaba sugan annahu qaala inuu yidhi can ibni bintihi xasan ibni caliyin inankii inantiisu ay dhashee xasan ibni cali isagoo ka hadlaya waanu yaraa markaa wa kaana macahu cala almimbar rasuulka ayaabuu mimbarka la saarnaayo rasuulka hayay waa inan yar buu ahaa rasuulkaana salow qaaday isagoo mimbarka ku taagan haddaba mimbarkuu ku taaganyo dadka ay dhagaysanayaan baa rasuulku yidhi ina bnii haadaa sayidun inankaygani waa sayid oo dee inantiisii baa dhashee bal markaa sayid weeye wasayuslixu allaahu bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin waxaana ilaahay ku heshiisiin doonaa isaga sababtii laba kooxood oo waaweyn oo muslimiina waa mucjizaadkii iyo aclaamtii nubuwada xasanna fadiilo weyn baa ugu suganoo rasuulkaas sayid ku magacaabayba bal markaa waxaana uu yidhi ilaahay baa ku heshiisiin doonaa laba kooxood oo waaweyn oo isleynaya oo muslimiinta ka mid ah ama furqa ay u dhexaysay ayaa ilaahay gacmihiisa ku heshiisiin doonaa goormay arrintaasi dhacday waa kan wadahara uu muuqdayoo misdaaqu daalika xadiidkan rasuulku sheegay ee mucjizade aclaamtii nubuwadiisa kaba mid ah waa waxa keybu kaba waramay oon imanoo weliba sanadood badan dabadeed yimi e waxa weye dee sidoomiye sandood baa dhici karta inay waqtigaa dabadeed arrintani dhaacday ama in ka badanba taa wixii u rumaynayee dee taasi ay ku rumoobeysay wuxuu muuqday fii nusuulilxasani xasan dhaadhicitaankiisii uu dhaadhacay limucaawiyata mucaawiya can ilamri amarkii uga dhaadhacay bacda mowti abihi caliyin aabihii cali markii uu dhintay ee la dilay dabadeed waijtamacat way kulantay oo alkelimatu kelimadii markaas muslimiintu calaa mucaawiyata mucaawiya ayaa la ysugu tegay wasumiya waxaana lagu magacaabay sanada camal jamaacati jamaacada caamkeedii wasumiya caamal jamaacati ayaa lagu magacaabay wadaalika sanata arbaciina min alhijra afartankii jireed oo markii dee uu amiirulmu'miniin cali inta la dilay uu dhintay ayaa waxaa lala mubaayacooday inankiisii xasan dhowr biloodna waa hayay waa laysu yimi haddana iyadoo qoladii reer shaamna ay timi laba ciidan oo aad iyo aad u waaweyn ayaa u yimi markiiba adigu dhexdoodii sulax iyadoo kolley dee ra-iyada qaarkoodna uu mucaawiya lahaa sida saxiixa bukhaari nooguba sugan oo laba kooxood oo aada u waaweyn bay ahayd oo bal haddii dee mid laga adkaadona waxay ahaan layduun labada dhinacba in fano iyo dhammaansho badan ay kuba sugnaato hadalladii mucaawiya waxaa ka mid ahaa dee bal haddii maanta dagaal dhaco san la ysugu dhammaado man lidiraari lmuslimiin carruurtii muslimiinta yaa u sugnaanaya yaa u hadhaya oo kale adigu arrintii rag baa deeta dhex socday oo xasan baa deeta markii wuxuu goostay ee shuruudana haba lahaadee inuu isagoo ciidan aada u badan oo kumayaala watay inuu ka dhaadhaco oo u dhiibay imradii mucaawiya sidiibaa muslimiintuna ay isugu tegeen arrintii rasuulku sheegayeyna saasay kuba muuqatay maxalushaahidka u soo qaatayna rasuulku haga labadii kooxood oo isdilaya oo labadan kooxood dee qola ayaa kuwa xaqa u dhow ay tahay ayaa haddana rasuulku dhammaanba muslimiin buu ku magacaabay oo maaha markaasay leeyihin waa la gaaloobay iyo waa taas iyo dee waa hadal baatil own waqaala fasama aljamiica muslimiin rasuulku dhammaanba muslimiin buu ku magacaabay labadii kooxoodba waqaala tacaala ilaahayna wuxuu yihi wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahumaa laba kooxood oo mu'miniinta ka mid eeg labadiiba iyagoo islaynayo hadda dagaalamaya kuwiiba maaha waa kuwo kaleba laba kooxood oo muslimiinta ka midi ama imkaa noqoto ama waqti kale hadday islaayaan heshiisiiya markaa labadiio iyagoo istiraya ayuu ilaahay mumininkooda magacaabo qitaalkani wax ruuxii uu ku gaaloobayo haddaanu dhiigan muslimka banaysane anuu dee ijtihaad xaggii ay tahay taasi waxa weeye bal markaa ma aha fasamaahu muminiina maca aliqtitaal wuxuu ku magacaabay ilaahay muminiin iyadoo islayntaasi jirto markaa kuwaa leh kol haddii dee ay imaamkii xaq ahaa ama caliba ay la dagaalameen se shiica barhkood ay leeyiin way gaaloobeenba iyo taasi waa qowl baatila waana asxaabtii rasuulka dee kollayna intoodii badnayd mabay joogin meesha waman kaana min asaxaabati maca yaa ahaa bal saxaabi miyaa la joogay maca asxaabta maceed wuxuu hi yuqaalu waxaa la yidhaha lam yakun fi lfariiqayni labada kooxood dhexdooda kumay sugnayn mi-atu min asaxaab macnaa saxaabo badan baa iyagu markii hore sii sacd bn abi waqaas iyo cabdillaahi bni cumar iyo usamat bni zayd iyo amhaal ay leeyihiin oo badan ayaa iyagu markaa waxa wey abubakrata markaa nufeyc bn alxaarisi abubakra oo kale iyo way farahay ka qaadeen oo labadaba midna kumay jirin kamay qeyb gelin haddaba wuxuu leeyahay waxaaba dhex joogo la yidhaahaa labada kooxood waxaa kaba mid ahaa markaa dagaaladii boqol min asaxaaba wallahu aclam wajamiicuhum صaxaaba haddaba dhammaantood wada asxaab weeye fahum cudulun kulluhum wa ama dawaa'if rawaafid nimanka dee shiicada kuwooda sii xeel dheer nimaha nimanka nagu dhoweeye zaydiyada la yidhaaho yeman iyo degan waa nimanka isnay cashariyada la yidhaaho ee dee badan iyagu bal markaas bilaadan carbeedna qeyba kaba degan sacuudiga meelay kaba degan yihiin hufuuf iyo dee khaliijka waxyaalo baxrayn iyo kuweydiiyaba waa degan yihin ciraaqna waaba uga badan yihin iyo dee si eraan iyo halkaa gaadhsii nimankaa rawaafida iyo wa jahlum jahligoodi wa qilatu caqlihim caqligooda yar iyo wa dacaawihim sheegashadooda ay sheegteen ana asaxaabata kafaruu asxaabtu inay gaaloobeen ilaa sabcata cashara saxaabiyan oo maahaba dagaaladane waa waqtigii caliba abibakarba labaacooday bay leeyihiin inay toddobiyo toban mooyaane wasababhum ay toddobiyo tobanka magacaabeen ay tiriyeen hood fa huwa kaasi min alhadayaani waa hadal layska yidhuun hamata unba weeye iyo hadal layska hadayaaqay uuni ma aha waxraad bilaa daliilin daliilaan ilaa mujarad ra'yi fastawaana niman kolley adagood ilaa waqtigeenan dee qolooyinkaas iyagu ama isnay cashariyadoo kale kolley waxaa dhici karta wax lagu kulmaaba waa adag tahaybo dee ilaa waqtigaa haddii dee saxaabadii waaweyneyd ay lacnadayaan barhkooda ama ay wax ka sheegayaan intoodii badnayd ay ka dhigayaan ahla dalaala inay ahayd kutubtoodii iyo wixiina ay kuwooda sugan tahay waa arrin aadu adagoo waa waxnuu sheegayo waa jahli iyo qilata caql ilaa mujarad ra'yi alfaasid ra'yi faasida uun mooye wax kale oo ku xambaarayba aanu jirin an dihnin baarina maskax qabow oon dee fahma lahayn oon garasho lahayn xaggeed kaba soo fushay buu leeyahy iyo wahawan mutabaca waa la raacay wahuwa aqalu min an yuradda kaasi wax laysku hawlo oo la yidhaah waan radeynaayo waan la doodaynaaba waa ka yarya kaasi wahuwa aqalu min walburhaanu calaa khilaafi adharu macnaa waxaa u daliila taa qowlkooda wax khilaafsana adharu ashar oo wax muuqasho badan oo shuro badan oo mima culima wixii la ogaayo laga warhayay aba ah min imtihaalihim u hogaansankoodii awaamir oo rasuulka ilaahay awaamirtiisa ay u hogaansameen bacdahu calayhi asalaatu wasalaam iyo wa fatxahum furitaankoodii furashadoodii ay furteen rasuulka ilaahay dabadii alaqaaliiba walaafaq dadka islaamka gaadhsiiya dadka waa ayo dhoolkaa badan furtay rasuulka ilaahay waqtigiisii ee waaba in yaroo kooban bay ahayd be ruom iyo faris iyo nimankii bilaadoodii galay dee waa asxaabtaa rasuulkay ahaa inay waxaa kaba sheegayaanoo iyo furashadoodii ay furteen aqaalintii iyo aafaaqdiiba iyo wa tabliiqahum gaadhsiintoodii canhu rasuulka ilaahay xaggiisa ay kaba gaadhsiiyeen wa tabliiqihim canhu alkitaaba wasuna kitaabka iyo sunnaha waa qur-aankii iyo xadiidkii ay dadka gaadhsiinayeen iyo wa hidaayatihim hanuunintoodii annaasa dadka ay ku hanuuninayeen ilaa dariiqi aljanna jannada dariiqeedii iyo wa muwaadabatihim laasimintaankoodii ay laasimeen cala asalawaati wazakawaati salaadihii iyo sakooyinkii iyo wa anwaaci alqurubaati daacaadkaba qeybaheedii kale fii saa'iri axyaani waqtiyadii oo dhan iyo walawqaati awqaadii oo dhanba maca shajaacati geesinimo iyo walbaraaca xeeldheera cilmi iyo dee aqoon iyo taasi ay jirto iyo walkarami deeq iyo walihaari naftoodii iyo mar dadkii kale inay kaba horreysiiyaan oo ay wixii yaraa ay haysteenba dad kale ay ugaba deeqaan iyagoo ilaahay agtiisa waxa ku sugan rajaynaya iyo walakhlaaqi dabeecooyinkii aljamiilati fiicnayd allatii kuwaasoo lam takun aan ahayn fii ummatin ummad min alumami almutaqadima ummadihii horeba aan laga helin akhlaaqdaas iyagoo ay ku sugnaayeen walaa yakuunu aanu noqonayna axadun axad bacdahum axad kaasoo dabadoodii milahum fii dalika mid kula mida umuurahaasba faradia allaahu canhum ajmaciin ilaahay ha ka raali ahda dhammaantood walacana ha lacnada ilaahay man yatahimu ka tuhmaya asadiiqa kii runta sheegayay wayusadiqu lkaadibiina kuwa beenaalayaala oo wax taasoo muqridiina oon diinta raad iyo sahmi kuba lahayna rumaysanaya oo rumaynaya waxay leeyihin aamin ya rab alcaalamiin bal intaasoo dhami kolley cadaaladii saxaabadii iyo dee wadcigii iyo waxyaalo jiray ayuu sheekhu ku yar dheeraaday oona culimmadu kolkol dee kutub kaleba ay u daayaan oonay markay kutubtan musalaxa joogaan iyo baabkan saxaabada aanay saa ugaba sii dheeraan waayo meelo kale oo laguma baxsiyo ama kutub ictiqaada ama meelo kale ayaaba jira wa afdalu saxaabati haddaba asxaabta rasuulka oo dhanka ugu fadliga badani bal afdal lkhalqi khalqi oo dhanka ugu fadliga badani bacda alambiyaai calayhim asalaatu wasalaam ambiyada dabadood ka ugu fadli badan khalqi dhammaantii dee asxaabtii rasuulkana uguba fadliga badnaa waa abu bakrin cabdullaahi bni cuhmaan abi quxaafata ataymiyu khaliifatu rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam asxaabtii rasuulka waxa ugu fadliga badan dee abubakar oo kolley hancidi dee waxa weeyaan aan u baahnaynba in laysuba sheego ama la yidhaha saa iyo saa iyo saasuu ahaaba rasuulka ilaahay saaxiibkiisii koobaadna ahaa qur-aankana ilaahay uu ku caddeeyaba dee saaxiibnimadiisa id yaquulu lisaaxibih dee waa isagabe magaciisiina dee abubakar unbuu kuba shuhroobe cabdullaahi weeye magaciisu aadna loogumaba yaqaanee waa kunyadiisanun aabihiina cuhmaan baa la odhanayo isaguna waa saxaabi dadkii maalintii maka rasuulku soo galay da-na waa ahaaye waa indhala-aaye loo keenay rasuulka ilaahay islaamay ahaa ee kunyada cuhmaan oo abibakar aabihi iyo abi quxaafa la yidhaha saasaa kolkol dee abubakar ibn abi quxaafa waa tan laba ataymiyuna waa reerkii waa jiribkoodii hoose qureysheed nisbadooda taymi qureysheed khaliifatu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam musumiya waxaa lagu magacaabay bisidiiqa ayaa lagu magacaabay limubaadaratii degdegiisii u degdegay ilaa tasdiiqi rasuuli illaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahi inuu rumeeyo markii ugu horreysa laba soo qaadayba degdegii u degdegay baa sidiiq loo yidhi qabla naasi kullihim dadka oo dhan hortii dee waxay aan ahayn qoyskii sida khadiijo iyo caligo markaa gurigiisa joogo isagu yaraa qaan gaadhin ba ahaa iyo mooye qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam maa dacawtu umaan yeedhin axadan axad ugumaan yeedhin ila aliimaani iimaan ilaa oon axad ugu yeedho iimaan kaanat lahu waxa isaga u sugnaysay ruuxa aan iimaanka ugu yeedhay kabwatun joogsi kabwada asalka hore waa dhicidda wejiga loo dhacaa laydhaah waasan dee masalkan carbeed likulli jawaadin kabwa macnaa faras kastoo fiican oon dee lagu aqoon taasba dee awqaada qaarkeed saqad ahma kufid iyo waxyaala dhicid way kuma timaadaa likulli jawaadin kabwa macnaa ruuxii dee qiimaha badnaayeen hadal aan xun aan laguba arag ama ficil aan toosnayn awqaada qaarkeed waa basharo wax way kuba yimaadaan laydha aan dee u dhigmin ama aan la mid ahayn akhlaaqdiisiyo wixii lagaba bartay oo likulli jawaadin kabwa masal kasta macnihiisu yahay kabwadu waxaa markaa halkan oo kalena loo isticmaalaa kabwadu waa tawaquf ama joogsi arrinkii aan lagu dhaqaaqin ee lagaba joogsado oo ruux kasta ugu yeedho islaamnimo dee horta bal waa fikiraye waa joogsanayey markaaba ima rumaynahayn oo imuu raacahayn de hadduu i rumeeyana waqti dambe uu kasoo baaraandegay kaba soo fikiray baa rumayntiisu ahayd ilaa abaabakrin abaabakar mooyaane fainahu lam yatalacam macnaa ma joogjoogsan ma taradudin kama joogsan markii uu rasuulka ilaahay ugu bandhigayba isagoo dee xaqi u muuqday ayuu rasuulka ilaahay rumeeyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidkana sheekhu dee rasuulkaa yidhi buu yihi inuunaman master gaarana inoogumuu tiirin kolleyna ibnu isxaaq oo kale kitaabkiisa siirado imaka ibnu hishaam baa markii hore madbacaysanaysna dib loo madbacayo siduu cali xalabiya kaba soo naqliyaan balaaq ahaan macnaa saasaa rasuulku yihi isagoon sanadkii sheegin ayuu kuba soo naqliyey waxaana ibnu isxaaq kaba wariye bayhaqiyo iyaguna mucdal ahaan bay kaba wariyaan oo kale dalaa-il nubuwa waxaa kaba wariyay ibnu asiirna kitaabkiisa markaa usdulgaaba ee asxaabta rasuulka ka hadlay ibnu isxaaqun ayuu sanadkiisa kagaba soo wariya bal xadiidka kolley sanadkiisu sanad itisaal leh oo saasa maaha oo ma mutasil maaha ma xidhiidsano oo dee kolley inqidaac haddii ama san oo kale balaaqaad iyo dee anwaacdii daciifka ayuunbuu noqonaya mucaliq yaroon anugu hayo kolley dabcadiina aan ahayna wuxuu dusha kuba qortay ama haamishka akhrajahu rasiin alcabdariyu can ibni mascuudin marfuucan kolley taas dabcada idinkuma haysata oo nin rasiin la yidhaaho oo reer markaa cabdari ayaa isagu soo saaray ibnu mascuud buu kaba wariyey isagoo marfuuca waa suu kaba cabiray waana jaamicu lusuul kitaabkan shahiirkee ibnulasiir leeyahaye axaadiista kutubtan shanta iyo muwada ibnu maaja buu ka saaray uu ku ururiyey aada u weyn ama dee axaadiista intaasoo kitaabo isuugeyey bukhaari iyo muslim iyo abi daud iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo muwada ayaa jaamic ayuu ku sheegay kolleyna rasinkani dee kitaabka ma laha isagu waa ninka horeeyo reer andalusaha oo ugu horeeyey inuu kutubta dhixda ama umuhaadka uu isu geeyo kitaab buu leeyahay tajriidu saxaax la yidhaaho bal markaa masixaax oo isugu geeyo ibnu asiirna isaguu raacay oo kolley axaadiista markuu ururinayay kutubtii cumdada ahayd baa jirta laakiin waxaa ka dhacay sheekhaas axaadiista aan usuushii uu ururinayo isu geynayo aan kuba sugnayn oo kitaabkiisii kuba sugan oo barhkood xataa haddii aan masarba ama marjic loo helahayn ibnu asiirna kuwii ayuu markuu riwaayaadkii dee la yaqaanay soo naqliyo ayuu kolkol siyaadaadka uu rasiin lahaa ayuu wariyaayo bal markaa waxyaalaha dee rasiin wariya ee uu siyaadaadkaa ee kutubtii uu warinayey ee uu ururinayo bukhaari iyo muslim iyo abi daawud iyo tirmidi iyo nasaa-i aan kuba mid ahayn kolley deenu masal dee markaa marjicna aan looba helin waxay iskaba noqonaysaa axaadiis aan la ictimaadsan bal muhimku waxa weeye abibakar waa dee tii laguma yaqaanay taasi waqad dakartu waxaan sheegay buuri ibnu kathiir baa leh siiratahu abibakar siiradiisa iyo wa fadaa'ilahu fadaaisha uu leeyahay iyo wa musnada wixii uu axaadiis wariyu isnaadiyey axaadiistiisna isaga may badnaynoo dee rasuulka ilaahay laba sanadood ba isagaa dadka ugu suxbo badnaa rasuulka ilaahay marna kama hadhin safaru u baxayna kama hadhin hijradii iyo dee intii ka horreysayna waan ognaye intii kaba dambeysay ee laba sanadood unbuu khilaafadii haya labadii sanadoodna dagaaladii ridada ayuunbaabu ku shuqloona uu kuba dhammaystiya markii dambe kuwa laga laga dee faaruqay ee laga faraxashayna markiiba wuxuu bilaabay jihaadadii reer furus iyo reer ruum laguma lala dagaalamayo ciidamada labadaba dhinacba way galeen isagoo isagu diray dee haddana muudhi markaa wakti uu axaadiistiisiiyo cilmigii hayey faafiyaba taas isagii arrintan ka weyn buu kuba shuqloona saa daraaddeed axaadiistiisa kutubta kuba sugan marka lawada tatabuco boqol iyo labiyo afartameeyo xadiis weeyo suudi kitaabkiisan taariikhulkhulafaa kolley usi wada dabageliyaaba ee ibnu kathiirna mujalladkan ayuu kuba ururiyey haddaba inoo laakiin kolley iyagoo malka uu casmina laba in kitaabkiisan taariikhulkhulafaa markuu tarjamada abibakar intoodaba waa soo dhigtaan waqad dakartu siiratahu wa fadaa'ilahu wa musnadahu iyo walfataawa canhu iyo waxyaalihii su-aale inta la weydiiyey ama masaa'il cilmiga uu ku jawaabay uu ku fatwooday umuurahaasoo dhan baa waxaan ku ururiyey buu yihi sheekhu ibnu kathiir baa leh fii mujalladin mujalad gaara oo dee abibakaran uu ku khaas yeelay calaa xidatin gooni ahaan walilahi alxamd uma min bacdi isaga dabadii waxa ahaa oo dee fadliga soo raaca oo dadka saxaabada ugu fadli badan cumar bnu lkhadaab uma cuثmaan ibnu cafaan uma caliy bn abi aalib haadaa ra'yu lmuhaajiriina walansaar muhaajiriin iyo ansaarba ra'yigoodii kaa weeye bal markaa kolley hadal baa yar socda khaasatan cuhmaan iyo cali waatanoo dee kolley si aan qabneen ictiqaadsanayn waa sidaa khilaafada ay u kala horreeyeen bay fadligoodna u kala horreeyeen waana saxaabadii rasuulka intoodii badnayd taas culimada islaamkana mucdamkoodii caamudooda ahlu sunnuhu waa siday qabaan shiica iyo waxaa lamaba eegaye laakiin waxaa jirta dawaa'if ahlu sunna kaba midoo horreysiisa cali horreysiisa masalada ayuu yar dheerayn doonaa ama ka yar hadli doonaa oo dee markaa cashar kale ayay noogaba bilaabmi doona intaas oo bal taas buu waxoogaa yar eegi doonaa khaasatan dee culimo kale ma ahayn culimadii reer kuufa ee muslimiinta ahayd qaybo kaba mida ama dee khaasatan intoodii badnayd reer kuufa ayay qowlkooda taas ayd oo masaladaas buu ka yar hadli doonaa koley waqtigeedna waa gaadhay bal intaanan ka yar bixin magacii maxaa kusoo saxdeen halkii iyo horta soo he soo arkay waa la ogayay dabacaadka kitaabka aan ognahay khaasatan dabacadda barkiiba ay haysto caadi kitaab ani wax ishkaaliye aanu lahayn waqti ma haysta hadda waan kacay laakiin bal wixii laakiin lasoo baadhaan doonaya wixii ayuha hadda khilaaf dheerna waa jira xataa taa haddii la yidhaahe maxaa kale yaa soo helay wax kaleba saddex boqol iyo saddexiy sideetan waa sax waa qowl oo markaa maxay ka dhigan tahay laba boqol iyo saddexiy sideetankii kitaabka inoogu qornaa inuu kolley khada ama baciya yahay ama khada ka dhacay shaakir oo lama agnayo sheekhan reer reer waliyo alfiyada suyuudi sharxayna waa cibaaro uu qoray oo mar dambe anaaba ku baraarujiyo dabcadii dambe uu ka reebay anaa araaq ugu qoray oo markaa uu ka reebay bal markaa waxaa jirteen wax kale xasan adigu maxaad soo haragtay saddex boqol iyo labiyo saddex sideetan iyo labiyo sideetan iyo toddobiyo sideetan intaasaad aragtay bas waay waqti kale ma sii hayste waxa weya horta imaamkan arinta la yaab kale qaliban culimada markay dhasheen culimadu dee kolkol cidimay aqoon oo kolkol inaan la dabdin baa dhici karta isu khilkhilaafaane laakiin markay dhintay raggaa waaweynaaday ee dee aada mashhuurka noqday inta badan la iskuma khilaafay isaga waqtigu dhintay marka waqtigu dhashay cid iskuma khilaafsano laba boqol iyo saddex iyo sagaaشhankii xataa inta kitaabka inoo taaluu ka dambeeyey ayay dhalashadiisu caskari ahayd dhimashadiisana culimada intooda badan ama waa xaafidu silafi qowlkiisii markii dambena dee dahabi siyaro calaami nubala iyo rag badan oo kale ay kuba raaceen waa laba boqol iyo labiyo siddeetankii bishii dulxija inay dhimashadiisu ahayd laakiin tilmiidkiisii abu nucaym oo halkan uu wax kaba soo naqliyo waa halka khada uu dhacay kitaabkeena aynu soo aragnay laba boqol iyo saddex iyo siddeetankii inuu kaba soo naqlinayay ayaa wuxuu yihi saddex boqol iyo saddex iyo siddeetanki hadalkiisu abu nucaym taas buu ahaa saddex boqol iyo saddex iyo siddeetankii bishii safar markaa laba bilood baa uga dhexeeyay laakiin waxaa dhacay ibnujawsi oo kale oo saddex boqol iyo toddobiyo siddeetankii yidhi ibnu kasiirna labada sanadood buu kusoo arooriyay intuu labiyo siddeetankii soo sheego ayuu haddana tan ibnujawsi laakiin tan ibnujawsi kolley iska waxay noqonaysaa waxaan la hubin ama khada bay noqon ee labadan kale oo dee kolleyna bacd alculamaa ay raajix yeelaan saddex boqol iyo labiyo siddeetanka inay tahay oo abu nucaym walow tilmiidkiisii yahay waxaa suurtagala dee isagoo beledka markaa ka maqdaaba inuu dhintay oonu markaa taariikhdiisii dabdin baaba suurtagala waana intaasba udhexaysay laakiin bal qolooyinkiina soo eg waxaa in xasan ibnu cabdilaahi baa la yidhaha isaga kolleyna haddii aad soo egteen xasan ibnu cabdilaahi kaleo caskariyaa jira seebaan ku ogaandu labadooda lagu kala saare yaa soo arkay taas caskari labaad yaa soo arkay cid soo aragtay ma jirtaan filay xasan adigu miyaad aragtaa caskari labaad markaa may caskari alhilaali ta abu hilaal taas abu hilaal caskari maad arag taas maad aragta in kalaa jiro abu hilaal caskari la yidhaaho xasan ibn cabdilaahi la yidhaaho isaguna toban sanadood un ka geeri dambeeyo isku reer yihiin abtina wuu iyo walaashii baa dhashay sheekhna wuu yahy waana isku magace laakiin kana abu axmed baa la yidhaha kaasna abu hilaal baa la yidhaha waa nin isna caalim abu hilaal caskari xasan ibn cabdilahi xasan ibn cabdilahi bay kala yihiin dhowr tobaneeyo sanadoodna way kala dambeeyeen laakiin kaas kani ujeedna maha kana waa abu axmed kan ninkan saaxiba tasxiif wallah subxana wataala aclam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا ثم من بعده عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب wuxuu idhi abibakar baa saxaabadii rasuulka bal dee ambiyadii dabadeedba khalaa'iqda isaga u fadli badan dabadiina waxa ahaaday oo xagga fadliga ku soo raacaya cumar ibnu alkhadaab waxaa fadliga ku soo xiga asxaabtii rasuulka oo labadooda sheekh ugu dabadood u fadli badan cuhmaan ibnu cafaan isna waxa soo raacayo fadliga ku soo raacaya cali bnu abi daalib waa afartii khulafaa raashidiin waanay tartiibsan yihiin oo dee waxay u tartiibsanaayeen xaggii khilaafada si ay u qabteen sidaasay u kala horreeyeen kolley culimmadu tay ku tegeenna waxa weeye xagga fadligooda kaley leeyihiin iyo xagga mansilada iyo fadligana sidaa ay u kala horreeyeen khilaafadii ayuunbay u kala horreeyaan fadligaasay u tartiibsan yihiin waana taw imaka inoo sheegaya halkan marka wuxuu idhi haadaa kaasi in xagga fadliga tartiibtooda fadligu ay la mid tahay tartiibtoodii khilaafada ra'yulmuhaajiriina waalansaari muhaajiriintii iyo ansaartiisay qabeen ay ku tegeen weeye xiina jacala markuu ka dhigay cumaru cumar al amra arrinkii oo ah khilaafada khilaafadii min bacdi isaga dabadii shuuraa waxa laga wada tashanayo shuuro ah bayna sittatin lix dhexdood oo cumar ayaa markii uu wafaadi doono ruux keliya ma magacaabin farahna kamuu qaadin si muslimiintu kii ay u gartaan un ay u doortaan ee lix shaqsi oo saxaabadii kibaartoodii ah oo waxa weeyaan ayuu dhexdoodii arrinkii aduu kaba dhigay in laga soo xushooday iyaguna mubashiriintiiba lixduba fanxasara markaa arrinkii doorashadu wuxuu ku soo koobmay uu ku soo ururay fi cuhmaana wa caliyin oo afartii kale waxa weeyaan meesha ayay ka baxeen oo wuxuu arrinkii khilaafadu ku soo ururay markaasuu isugu yimi in marka arrinkii doorashadu bal in laba dee ruuxa la magacaabayo cusmaan iyo cali waijtahada cabduraxmaan ibnu cawf baana arrinta gacanta ku hayay oo marka horeba isagu yidhi anigu kuma jiro cidda lasoo xulanaya arrinkiina ii dhiibtoo loo dhiibtay oo isaga arrinka waday marka uu dadaalay oo fiihimaa waa fii cusmaana wa caliyin cusmaan iyo cali balka uu magacaabayo muslimiintuna ay saa kula mubaayaconayaan marka intoodan dhexdoodan ay dhexdooda iska soo saaraan ayuu ku dadaalay cabduraxmaan ibnu cawfin halaaata ayaamin bilayaaliha waa saddex habeen iyo saddex maalmood oon kala go' lahayn xagga wadatashiga aanu hurdo uu ka tegay iyo cid kale iyo arrin kaleba arrintanun uu kuba jeeday ayuu waxa weeyaan ku dadaalay balkooda uu la magacaabayo xataa sa'ala markuu cid kastaba weydiiye saxaabadii ilaa ay dhacday inuu weydiiyo annisaa haweenkii fii khuduurihinna khuduurtoodii iyo muxajabaadkoodii muxajabaadka ahaa ee meelihii ay ku xijaabnaayeen iyo guryahoodii khaaskaa kuba sugnaan sooba bax ahayn ilaa iyagana su-aashii weydiiye balkay odhan lahaayeen maanta muslimiinta ha loo magacaabo halala mubaayacoodo amiira almu'miniin ha noqdo iyo wasibyaana carruurtii filmakaatibi malcaamadaha iyo meelaha qur-aanka lagu dhiganayo ama kitaabadana lagu dhiganayo kuba sugnaa ilaa uu weydiiyo macnaadu waa aad buu u dadaalay muhaajiriin iyo ansaar muu dhaafin cida waa la wada tashaday saddexdaa iyo habeen iyo saddexaa maalmood ma seexane waa waday uun ilaa ay dhacday xataa dadkaas dee inta badan marka ra'yi iyo talo weyn oo tan oo kalea la isweydiinayo dadku aanay sooba gelin talada ku soo darin ilaa iyagiina gaadhay balkooday dooran lahaayeen ee magacaabi lahaayeen ay mudnaanta siin lahaayeen falam yarahum muu arag dadkii yarahum waa adigu cusmaan marka la eego cabdiraxmaan ibnu cawf ma arag weeye dabcaadka qaarkood yarahum hadday dhacdeen kale waa khadan wowdaasi dabcadan xalabi oo kale ay dhacdeen falam yarahum muu arag yacdiluuna iyagoo la simaya bicusmaana cusmaan axadan oo dadkii wuxuu arkay inay cusmaan horraysiinayaan oo maanta cusmaan ibnu cafaan cid ay la simayaan aanu jirin meeshana arrinku isagiyo cali uunbaabu ku soo ururay oo labadoodunbaa kuwii kaleo dhammi way ka baxeene la doonayay in dhexdu labadaa mid ahaan la magacaabo faqadamahu xaggii baycadii iyo bal markaas ayaa wuxuu ku horraysiiyey cusmaan buu horraysiiyey oo calaa caliyin cali buu ku horraysiiyey wallaahu lamra arrinkii oo ah khilaafadan good na wuu tawalli siiyey qablahu qabla caliyin walihaa markaa taasna waxaanay culimmadu dee xaggii fadligiina tan unbay tabacu ahayd oo arrinkooda xagga fadliguna wuxunbuu la mid yahay arrinkoodii khilaafada wa amruhum fi lfadli kalkhilaafa walihaada qaala daraqudni saas buu daraqudni u yidhi man qadama ruuxa horraysiiya caliyan cali calaa cusmaan oo yidhaha cali baa ka fadli badan cusmaan taas yidhaahaa faqad asraa wuxuu ceebeeyey oo ra'yigoodii uu yaraystay fudaydsadoo xaqiray bilmuhaajiriina waalansaar muhaajiriin iyo ansaarta daad i aad u badnaa ra'yigoodna uu ahaa taqdiimu cusmaana calaa caliyin ayuu ra'yigoodii ka dhigay mid aan qiimo lahayn oon wax ka soo qaad lahayn oo ceebeeyey oo u xaqiray wasadaqa radia allahu canhu hadalkan waxa wata ibnu kasiira wuxuu yidhi run buu sheegay daraqudni allaha ka raalli ahaado oo wa akrama hamu karaameeyo maswahu meesha uu degayiyo qabrigiisiyo meesha uu kuba sugnaan wajacala ha kaba dhigo jannata alfirdowsi jannadii firdowseed ma'waahu hoygiisa ha kaba dhiga ilaahay ah run buu sheegay daraqudni hadduu yidhi de waa ra'yigii muhaajiriin iyo ansaarkaasi ciddii bal markaa ra'yigaa wax ka duwan qabtaa eele cali baa ka fadli badan cusmaan oo kale iyadoo saxiixa bukhaarina ay noogu sugan tahay xadiis cabdillaahi bni cumar ah inuu yidhi rasuulka ilaaho jooga ama dee waxaanu odhan jirnay waa waqtigii rasuulka tuu kaba warramaye aanu dee markan dadka kala mud dee say u kala mudan yihin sheegno in takhyiir la nimaadna abubakar haddana cumar haddana cusmaan bal markaa taas buu yidhi walcajabu laakiin waxa la yaableh buu leeyahay annahu qad dahaba inuu ku tegayoo bacdu ahlilkuufati reer kuufa barhkood oo min ahli sunnati reer ahlu sunnaha kaba mida iyada shiicadii hadalkeeda oo iyagu waxay u ciqabaanba daa cali inuu ka dad oo dhanba ugu mudan yahay rasuulka ilaahay dabadii markaan weliba qulaadooda dee aada halkan ugu sii xeel dheeraaday aan la eegin xataa rajcadiisa iyagu ictiqaadsana waxa weeyaan cali inuu fadli badan yaho weliba taa xataa dawaa'ifta shiicadu taa waa ka mid way ka siman yihiinba waxay ku yar kala duwan yihiin un nimankan dee zaydiye oo iyagu qiidho ahaa inkastaba isagu faadilkii aadeen dee faadilkii oo jooga ka mafduulkaana khilaafadiisu way ansaxaysaa ayay yidhaahaanoo iyagu waabata laakiin nimanka isnay cashariyada la yidhaah dee iyagu waxay kaba dhigayaanba isagii in la dulmiyey saxaabada in yaroo kooban mooye inta kale suu shalay bay noo soo sheegay dad lumay ay ahaayeen dee ay abibakar iyo khilaafadoodana inaanay wax jirtaba aanay ahayna daalimiinba ay ahaayeenba iyagu kaba dhigayaan kuwaasi oo waa dadka dee hadalkoodii uu inoogu soo tiriyay hadayaan aan u baahnaynba in la radiyo taasba in iyo lasoo qaado wax qiimaa ma laha laakiin maxaa jira ahlu sunnaha barhkood taasi waa shiicada qowlkooda ama ahlu sunnaha bacdigood khaasatan qolooyinkii reer kuufa ee culimmada ahaa qarnigii labaad raggii jiray intoodii badnayd culimmadii reer kuufa qowlkooda ahaa xagga khilaafada dee saasay u tartiibsan yihiin oo nina khilaaf kama keenin khilaafadii cuhmaanna taas saxiixay ahayd calina khilaafadiisu waxay saxiix noqoto markii lala muwaayicodo taa iyada xagga khilaafada kalaamkood weeye culimmadoo dhanba ama ahli sunnee laakiin markay xagga fadliga noqoto ayaa waxay qabeen bacdu culamaai alkuufa oo min ahli sunna inuu cali yahay ka fadliga ka fadliga badan cuhmaan oo uu ay horreysiinayeen calaa caliyin min ahli sunnati ilaa taqdiimi caliyin calaa cusmaan almuminiin martabadii gaadhay xadiis ee taqwo iyo warac iyo zuhdi iyo cilmi kolley la ogyahay mansiladii uu kaba gaadhay laakiin yuqaalu waxaa la yidhaahaa innahu rajac canhu oo dee xaafinu xajar iyo isaaba sanad buu sugan buu kagaba soo naqliyaa taas isaguu kaba soo laabmay laakiin kolley waxa weeyaan oo macruuf ahayd culamaau kuufa ama ahla sunna min ahli lkuufa in intooda badan qowlkoodu ahaayo xataa dee ninka aan qowlkiisu taa ka duwan yahay waaba in la gaaro kutubta taraajimta si gaara ay uguba xusaan bay sida dalxat bnu musarif iyo wa nuqila miluhu hadalkaa wax lamid oo ujeedadu taqdiimu caliyina waxaa laga soo naqliyey can ilwakiic bni ljaraax isagunoo dee a'imadii reer kuufa iyo a'imadii sunnaaba ahaa iyo xadiidka wa nasarahu qowlkaa waxa u hiiriyo xoogeeyey cali horreysiintii ibnu khusaymata ibnu khusayma iyo wlkhadaabiyu khadaabi kitaabkiisa macaalimu sunan u abi daawuud kuba sharxay wa huwa daciifu marduudu bima taqadam laakiin waa qowl daciifuu leeya oo la celinayo bacda ahli sunna qowlkood haba ahaadee waxa weeye in oo dee umuurihii aynu soo sheegnay keenay taqdiimka cuhmaan uma bacdiyeed xaggii fadliga balalka khulafadii baan kaga baxaynaaye fadliga waxa soo raacaya oo saxaabadii ugu fadliga badan baqiyat lcasharati tobankii jannada loogu bishaareeyey intii ka hadhsanayd oo dee afartaasi markay ka baxaan lix baa meeshii iyadna soo hadhay oo lixdaasi dee waxa weeye oo dalxe iyo zubayr iyo cabdiraxmaan ibni cawf iyo sacad ibni abi waqaas iyo abuu cubaydat ibnuuljaraax iyo saciid ibnu zayd weeye lixdoodaas ayaa meeshii iyaguna soo hadhay oo kolleyna waqtigaa shuuradii lixdan abuu cubayda isagu dee ma noolaynba oo hortood buu dhintay laakiin qolooyinkan kale way noolaayeen kuwaasa iyaguna xaggii fadliga soo raacin suma ahlu badrin reer bader oo kolley saciid ibnu zaydna kumuu darin cumar markaa uu magacaabayo aada bay isugu dhowaayeen oo markaana taasunbuu uga daayin suma ahlu uxudin reer uxud uma ahlu baycati ridwaan baycatu ridwaan yowma alxudaybiyati maalintii xudaybiya qolooyinka ilaahay yihi laqad radia allahu can lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara ee rasuulkuna yihi lan yarija annaara axadun dewaa shahida baycata ridwaan ama shahida shajara ama min asxaabi shajara naar ma gelayo bal kuwaas ayaa iyaguna xaggii fadliga kusoo raaca وأما السابقون الأولون kuwa ilaahay yihi والsaabiquuna الأwلuuna min الmhاaجiriina والأnصاar qolooyinkaas saabiqiintee hore dee fadligooda nas ahaan waataan ognahay oo ilaahay baa suuratu tooba fadliga iley inoogu caddeeyey ee laakiin waa yay yihiin taa weeye والsaabiquuna fadlhm nasan crif hada wfي tacyinihim qad اkhtalif laqani o kale oo macnaa fadligooda nas ahaan waa wax loo og yahay laakiin tacyiinkooda waana taw sheekhu imika halkan u wada markii halkan ka hadlayaana culimada ujeedadoodu ay tahay yay yihiin saabiqiintaasi kollay ikhtilaafaa jiro oo waa kan uu sheegayo wa ama asaabiquuna alawaluun ee fadligooda aan naska kuba ognahay ama suuratu tawba ilaahay aayad inoo qur-aana uu inooguba sheegay fadliga ay leeyihiin faqiila waxaa la yidhi hum man sallaa ila alqiblatayn assaabiquuntani iyagu horeeyey diintiiyo u horeeyey hore intay u degdegeen kuwa horena ahaa waa kuwii labada qibladoodba u tukadayoo macnaa dee rasuulkii ilaahay markii uu madiine tegay ilaa lix iyo toban ama toddobiyo toban bilood wuxuu u tukanayay baytulmaqdis dabadeed baa sanadii labaad qeybteedii dambe shacbaanna waadiyo waqtiyadaas baa la bedelay qibladii oo xagga kacbada loo soo bedelay haddaba dadkii labadaba wada tukadayoo marka waxay noqonaysaa waa dadkii sanadii koowaad ee hijrada iyo sanada labaad ee qeybahoodii hore ilaa toddobadadeedii bilood ee hore ee islaamka ahaa ee muslimiinta ah ee rasuulka laba joogay bay noqon oo waa dadka ayay noqon dee kuwaasaa labada qiblo u wada tukaday ama bacda taxwiil alqibla ama sanadii labaad baa marka lasoo gaadho dee dhowrkeedii bilood ee dambe baytulmaqdis looma tukanayn oo markaa dadkii waqtiyadaas oo islaamay iyagu may gaadhin qiblada hore tukashadeedii haddaba bal waa kuwii labadaa qiblaba u wada tukaday baa bacdigood yidhaaheen oo dee dadkii hore weeye markaas waa ila lisa waa ila aljijra islaamkoodu ahaa ama kaba horeeyey wa qiila waxaa la yidhi alsaabiquuna alawaluun ahlu bederin waa reer bederna waa la yidhi wa qiila waxaa la yidhi baycatu ridwaani halkan ahridii baa adigu kaba maqan kolley nisooyinka fartiga kitaabka barhkoodna way kuba sugnayd waana maqsuud kolley oo dee laga maarmaan weeye ahlu baycati ridwaan waa baycatu ridwaan ehelkiisiina waa la yidhi waqiila kayru dalik wallahu aclam farcun qaala shaaficiyu shaafici wuxuu yidhi rawaa can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waxaa wax ka wariyey war ra'aahu arkay min almuslimiina muslimiinta xaal uu kaba mid yahay naxwun min sittiina alfan waa lixdan kun wax adigu dad ah taqriiban ayaa arkay rasuulka ilaahay waxna ka wariyay waa xaggii cadadkiibu imaka farcigan inooguma sheegaya bal xagga hoosena sida dabaqaadkaay u qeybiyeen saxaabada iyo shaarixu kolley waa umuuro mufiida ayuu dhiganaya ilaa meelaha dambe halkan aan hayn adigu intan aan kuba jirno dee waxaweyaan baxdi mabxad macrib noocan aan kuba jirneen haddaba lixdan kun adigu dad taqriiban ah ayaa rasuulka ilaahay arkay waxna ka wariyey wa qaala abu zurcata araasiyu abuu zurca wuxuu magaalada rayi laynaa loo nisbeeyey abu zurca adimashqiyo isaga dabaqadiisiina waa jiraabeen oo isna xafideen shahida macahu rasuulka waxaa xaadiray xajat alwadaaci arbacuuna alfan afartan kun baa xajkii wadaac la joogay wa kaana macahu maciisana waxa ahaa bitabuuka dagaalkii tabuuk sabcuuna alfan toddobaatan kun baaba la socday waqbida calayhi asalaatu wasalaam rasuulka ilaahayna ruuxdiisaa la qabto oo u wafaaday can mi-ati alfin wa arbacata cashara alfan min asaxaaba boqol iyo afar iyo toban kun oo saxaabo ah xaggood oo iyadoo saxaabadu ay ilaa tiradoodu intaa dhan tahay ayaa waxa weeye rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wafaaday taas buu yidhi oo bal marka waxa weeyaan waa tiro dee kolleyna dhammaantoodna waa iska taqdiir weeye waayo dee cid markaa ruuxruux intay usoo qortay diiwaan ama kitaabba ku jamciso magacyadooda ku ururisay dadka intaa leegimay jirin gees kalena madiine iyo bal magaalooyinkii intii deganayd mooyaane kol haddii sanadii tobnaad ama sagaalaadba markii lasoo gaadhay jasiiradii carbeed carabtii deganayd intoodii badnayd wixii aan bal dee tabac u ahayn dowladii reer ruum iyo dowladaha kale tabacaan u ahayn way islaameen oo yeman guud ahaan iyo nawaaxidaas oo dhan ee jasiiratul carab dadka badankoodna meelahoodii bay deganaayeen reer miyina way ahaayeen in badan oo dadkaa ka mid ah xataa guryahoodii dee waftiyadoodunbaa yimi dadkii badnaayee kale reerii kuba hadhee rag iyo dumarba lahaa iyagoo islaamay ayaanay rasuulka salawaatullaahi wasalaamu caleyh uba iman cadad aada u badanna xajatul wadaac waa joogay walow aanay cidi bal markaa mid mid uba tirin oo in badanna ay rasuulka soo raacday oy laba socoto dee jaabir ibnu cabdillaahi siduu inoo tilmaamay xadiidkii dee axaadiidta xajkana uguba siyaaq fiicnaa ama uguba taamsanaayo muslim wariyey uu lahaa markaa madiine laga soo baxay iyo dariiqa la marayay oo kale dee midigtiisana aada markuu eego rasuulka ilaahay bidixdii hortii inkastaba waa ilaa inta ishaadu qabato ayay dadku socdeen iyadoo weliba dadkaa kole ay kaba badnaayeen dee rasuulka la soo baxay madiine iyo hareeraheeda waayo waa la ogeysiiyey dadka rasuulku inuu xajayo in badan oo madiine kuba dhoweyd way is yimaadeen war badanna dariiqay kaga soo dhaceen in aada u badan oo carabtii kala timi oo jiho kasta ka timina mawsimkunbaaba laguba wada kulmay intaa badankoodina halkiibay ka wada laabmeen oo rasuulka ilaahay intii dee deegaanadaas haydun baa soo raacdo dadku way badnaayeen oo lama tirin karahayn ama cidima ay dabdin bal dee waa taqriib ahaan waa tiro intaa leeg markaa ninkan abuzirca la yidhaaho ayaaba kol la yidhi oo dad ay ku yidhaaheen waxaa miyaan waxa la yidhaahaa oo miyaan laba odhan dee xadiidka rasuulku waaba afar kun oo kale afar kun oo xadiid ayaa wuxuu yihi hadalka ayaa yidhi ka hadalkaa yidhi qalqala allahu anyaabah waa dadka zanaadiqada hadalkoodii xadiidka rasuulka ayaa koobi kara markaasuu yihi rasuulka ilaahay wuxuu wafaaday boqol iyo afar iyo toban kun oo saxaabiyiyaday joogaan oo dadkii wax ka maqlay ama kaba wariyo kolay dee maqalkaasna ninkii khudbadii xajatulwadaac maqlay ama khudbooyinkiisii uu mino iyo kaba jeediyey rasuulka ilaahay horena aanula kulmin dibna markaanu laba kulmin xaggii reerkiisii baadiye xaggii uba kacay waxbaa ka maqlay oo dee khudbadii rasuulka way wada maqleen oo bal dee mino oo kale iyo si axaadiis ay noogu timid dadkiibaa ilaahay u furay dhegahoodii oo rasuulka ilaahay baa dhawaaqiisii la wada gaadhsiiyey iyagoo meelihii ay deganaayeen mina kaba deganaayeen joogay rasuulka ilaahay hadalkiisa maqlayeen haddaba taas baaba riwaayada ah ee ma haddii axaadiis ay la joogeen ay la fadhiisteen dadkao dhamm inay ka wada wariyeenba markii lagu yidhi dadkaasi xaggay ka yimaadeen abaazurcow oo xaggay iyo halkay kaga maqleena wuxuu kaba cabiray waa reer madiina reer maka iyo inta u dhaxaysa iyo reer miyigii iyo waman shahida macahu xajata alwadaac kullun ra'aahu wa samica minhu bicarafa buu yihi mid kastaaba dee rasuulka carafu ku arkay halna waa fuushanaaba dhawaaqiisii ama khudbadiisiina waa maqlay oo taas baaba ahayd markii dambe hala kala laabmo reerahoodii ha ku wada laabmeen intoodii badnayde qaala axmed ibnu xambal wuxuu yihi wa akharuhum saxaabada rasuulka ka ugu badan riwaayatan xagga warinta iyo axaadiis la wariyo sitatun lix weeye anasun wa jaabirun wabnu cabbaasin wabnu cumara wa abuu hurayrata wa caaisha oo asxaabtii rasuulka ee iyagoo axaadiistii in badani ay ka warisay haddana way kala badnaayeen xagga axaadiista markaa waxa ugu axaadiis badnaa waana qolooyinkay mugsiriinta yidhaahaan axaadiistoodna kun xadiis ay ka sarrayso barhkoodna laba kunba ay kaba sarrayso lixdan uu inoo magacaabay anas ibnu maalik axmed uu sheegay iyo jaabir ibnu cabdillaahi labadoodaasi waa ansaar ibnu cabbaas iyo ibnu cumar iyo abuu hureyre iyo cayasho intuba muhaajiriintii ah oo dee abuu hureyrena uu daws reeo xaggii jiidoodii ay degayeen kasoo hijrooday qolooyin kalena reer maka ay yihiin ba ama quraysh intaas baa ugu axaadiis badan kolle xagga hoosena fawaaid badan baa kuba sugan horta kolkol cadadkan dee mid kastaaba uu wariyey kutubde ibnuljawsi oo kale kitaab uu leeyaho madbacaysanoo talqiixulfuhuum la yidhaaho ayay inta badan dee ay kasoo qaataan oo waana soo dhigan doonaa bal shaarixuna wuxuu ku kordhin doonaa mustadka imaam axmed qolooyinkan lixda ah inta xadiisay ku leeyihiin walow dee axaadiistaasi ay ku jirto waana kuwan tiradan badan ee lasoo naqlinayaana ay ku jirto axaadiistii mukararka ahayd oo duruqdii la tirinayo kolleyna bal waa fawaa-id baa kuba sugan kitaabkana cinaayo u lahaa shaakir walow kaba dhinto dee wixii uu bal markaa kitaabka ka taxqiijiyana maanta ay madbacaysan yihiin laakiin kitaabka muu dhammayna axmed oo dee kutubta maanta aan hayne axaadiista kitaabka ugu axaadiis badanba taasba weeye kolley tirada hore laakiin badanay kitaab baqiy ibnu mukhlad imaam la odhanayo kitaabkiisa wax kasoo naqliyaan oo imakaan la ogeyn meeluu jireen bal markaa taasba idinka eegan doonaan leeyahay kolle waxyaalo badan oo umuura ayaa kuba sugan halkan uu dhiganayo oonan dee iyo soo naqlin karahayn qultu waxaan yidhi ibnu kasiir baa yidhi wa cabdullaahi ibnu camrin wa abu saciidin wa bnu mascuud oo dee mugsiriintii markuu ku sheegay inay lix yihiin waana intii ibnu salaax kuba sugnayd imaam axmed baana saa yidhi ayaa ibnu kasiir uu rag kale uu inoo raaciyo iyaguna axaadiistoodu ay badnayd oo asxaabtii rasuulka oo waa cabdullaahi ibnu camrin kaas iyo abu saciidin alkhudri iyo ibnu mascuud oo qolooyinkaasba axaadiistoodu way badantay musnadka imaam axmedna axaadiis badan bay ku leeyihin oo raggaa hore ee lixda ah haddii axaadiistoodii horta intooda badan bal jaabir mooye qolooyin kale dee mid kasta mujalad waa ka badan yahay musnadka imaam axmed mujaladaadkan imaka muxaqiqa ah cabdullaahi ibnu camrin oo kale mujalad dhan buu qaataa iyo ibnu mascuud iyana oo iyaguna kama yara mujalad mujalad abu saciidna waxaabuu kaa mid yahay lixdaa horuu toddoba ku yahayoo isaga axaadiistiisa kun way ka badan tahay halkay labadan kale aanay dee kun ay ku dhowdahay laakiin kun aanay kaba badnayn kun isaga way kaba sarreysaa abu saciidin alkhudri walaakinahu ibnu mascuud waa axaadiis badan yahay culimmadii waaweyneyd ee saxaabada raggoodii ugu waaweynaana weeyaan be tuufiya qadiiman waa nin rasuulkii ilaahay dee laasimay horena uu islaamay intii dee saabiqiintii islaamka maka markii dambena rasuulkii ilaahay laasimay aqoontiisna ay aada u sarreysay se hore ayuu u dhintay oo raggan waa dee cilmigiisu waaba rag dee marka la eego ama waaba rag badan kaba cilmi badnaabe hore ayuu u dhintay buu idhi walihaada sidaa daraaddeed ibnu mascuud oo dee khilaafadii cuhmaan buu dhintay intan kalena raggan kale oo dhammina cumrigoodu way cumriyeen oo aad bay uga dambeeyeen waqtiyada khilaafadii raashidada ahaydba saxaabada intoodii badnaydna way ka dambeeyeen cilmigoodii baa loo baahdo waa laysugu yimi oo markaasaa saas cilmi aada u badan oo ama rasuulka ay ka maqleen ama saxaabadii kale ay kaba maqleen ayay dee tasaa xaggooda ugaba faafay oo aada u badan walihaada inuu hore u dhintay ama arrintaas inuu ibnu mascuud uu hore u dhintay taala ajrigeed ayuu lam yacudahu aanu ugu tirin axmed bnu xambalin fi lcabaadilati waayo saxaabada waxaa ka mid a niman cabaadilo la yidhaaho magacyadoodu cabdullaahi ay ahaayeen cilmi badanna lahaa markii dambena cumrigoodii dheeraaday dadkii ay u baahdeen markii saxaabada intoodii badnayd ay dhinteen ee iyagoo berigaa hore way yaryaraayna ay noqdeenba dad kuwii ugu waaweynaa dee uguna aqoon badnaa cilmigoodii baa loo baahday oo markaasa markay wax ku kulmaan ay wax isku waafaqaan baa la odhanayay haadaa qowlu lcabaadilati bal markaa cabaadilada kumuu soo darin cabdullaahi ibni mascuud sababtuna isagu dee waayo waa ka horreeyay ragganoo uu ka hor dhintayba bal qaala wuxuu yihi axmed alcabaadilatu arbacatun cabaadiladu waa intaa cabdullaahiyada idha walow saxaabada ilaa saddex boqol ay ku dhowiin ama ay gaadhayaan intaa cabdullaahi lagu magacaabo ee asxaabtii rasuulka laakiin waa kuwan waa sifo khaasay leeyihiin cabdullaahi bn zubayr wabnu cabaasin wabnu cumara wacabdullaahi bnu camr bn alcaas afartaa weeye oo abnau cabaasin wacamrin cumar uma zubayri hum alcabaadilatu lgurarwe bal markaa cabdullaahi bnu zubayr iyo cabdullaahi bnu cabaas iyo cabdullaahi bnu cumar iyo cabdullaahi bnu camr bn alcaas afartaas weeyaan cabaadiladu ama ibnu mascuud waxa weeyaan cabdullaahi waa la yidhaha dee xagga magaca waa soo gelaya laakiin marka la yidhaha alcabaadila isaga kuma jiro waa ka horeeyo uu kaba hor dhintay weeye walow culimada qaarkood ay dee ama barhkood kuba gaabsadeen oo ibnu mascuud iyo ibnu cabaas iyo ibnu cumar oo ibnu mascuud kuba soo dareen ama barhkood aanay kuba soo darin ibnu zubayr oo saddexan kale ayagu sheegeenba oo sida jawhar iyo zamakshar iyo ragga qaarkood raafici kitaabka markaasna abwaabu diyaat iyo adugu bal markaa way jiraan dee waxyaalo ka duduwane qowlkii mashhuurkaa taa weeyaanoo sidiba saaso waqaladu min gayri hada maala lah weeye oo markuu soo sheegay ayuu yihi aduuna bni mascuudin lahum cabaadilah waqaladu min gayri hada maala lah oo waxay culimmadu qalad ku xukmiyeen hadalkaa wax ka duwan ciddii u leexatay ee ama ibnu mascuud kusoo dartay ama barhkood goysay iyaga farcun waa awalu man shaqsikii ugu horreeya oo aslama islaamay oo min alrijaali alaxraari raggii xorta ahaa kaba mid ah abubakrin isidiiq oo raggaa xortaa ruux islaama rasuulka ilaahay rumeeye waxa ugu horeeya abubakr waqiila waxaa la yidhi inahu awalu man aslama mutlaqan dad baaba yidhi dad oo dhan kii ugu islaamnimo horeeyey iyadoon ragga laguba khaas yeelin ayuu ahaa wa min alwildaani caruurtana cid ka islaamta marka aynay muuqaan gaadhin caliyun cali bnu abi aalib oo rasuulkaaba dee gurigiisa ku hayay oo soo koriyey waqiila waxaa la yidhi inahu awalu man aslama mutlaqan waa cid islaamta oo ruuxii ugu horeeyeyna barhkood waydhaha ujeedadu culimada qaar baa yidhi abubakr baa awalunaasi islaaman kuwa cali baa ay yidhaaheen awalunaasi islaaman kuwa khadiijay yidhaaheen bal markaasay barhkood ku jamciyeenna waa cibaaradan uu imaka inoo kala qaadqaaday oo dadkii bal axraartii iyo sibyaantii iyo ariqadii iyo mawaalidii iyo dumarkii la kala qaaday bay culimada qaar aqwaashii kala duwanayd ee mid kastaaba meel ahaan ama mid ahaan yidhi kaasaa dadka ugu islaamnimo horeeyey ay ku jamciyeen walaa daliila calayhi bacnaa inuu yahay awalu nnaasi islaaman wax daliiloo ina tusaya ma jirto min wejin yasixu weji dee xoog badan oo iyada sugan weeyaan oo dee bal markaa taas wa min almawaalii dadka iyagu addoonnima ay u horeysay markaa axraar haba ahaadeenana waxa uu islaamnimo horeeyey zayd bnu xaarithata oo dee rasuulkii ilaahayba uu xoreeyey wa min al ariqooi dadkii markaa weli addoommo ahaa ee addoonnimo kuba jiray ee rasuulkii ilaahay raacayna waxa uu islaamnimo horeeyey bilaalun bilaal ibnu rabaax wa min annisaai haweenka xaggoodana khadiijatu khadiija ugu islaamnimo horeysay waqiila waxaaba la yidhi inahaa awalu man aslama mutlaqan tan baa dee ugu horeyn doonta aqwaashii oo cid islaamtaba guud ahaan iyadoo rag iyo dumar aan yar iyo weyn la isku wada darayo iyadaa ugu islaamnimo horeysay marka wuxuu ihi ibnu kathiir wa huwa daahiru siyaaqaati fii awaal albictha marka la eega waxyaalihii aynu haynay bicada bilowgeediiyo markii rasuulka ilaahay lasoo diray aayaadkii ugu horeeyaa waxyiga yimaadeen axaadiidta meelaha ku timi iyo dee umuurihii siirada inooguba yimi siyaaqaadkeeda sida ka muuqata weeyaan oo dee markii ugu horreysay rasuulka iqra bismi rabbika ay kusoo degtay waa tii hadalladeedii ay ku lahayd ee rasuulka ilaahay ay ku tidhi taas aan garanayno iyo haddana ay ulaba tagtay markii dambe waraqo iyo dadka kale markaa weli hadalqaad may lahayn islaamnimo dee rasuulka ilaahayna bal dadka wax la faray oo markaa gaadhsiinayay mabay jirin haddaba siyaaqaadkii awaal albictha waxaa ka muuqda oo ka daahira inay dad oo dhan iyada ugu islaamnimo horeysay radia allahu tacaala canha wa ardaaha wa huwa maxkiyun inay dad oo dhan ugu islaamnimo horeysayna wax laga soo wariyey weeye can ibni cabaasin wazuhriyi waqataata wa moxamed ibni isxaaq ibni yasaar saaxibi almagaazi iyo wa jamaacati jamaaco waducaa wuxuu sheegtay athaclabiyu lmufasir mufasirka shahiirkee thaclabi la yidhaahaa calى dalika wa calى ana khadiijata awalu nnaasi islaama alijmac ijmac buu sheegtayba oo qaala waxaanuu yidhi wainama alkhilaafu fii man aslama bacdaha umuurahan kale dee awalu nnaasi islaaman abubakrin iyo cali iyo umuurahaasi bilaal iyo zayd iyo waa iyada dabadeed ee iyada ayaa dad oo dhan ugu horeysa ooba laysku waafaqsan yahay buu sheegtay oo dee kolleyna iyadun baaba rasuulka ilaahay wax ogaada aayaadka qur-aankee kuba soo degay nubuwadiisa iyo dee markaa risaaladiisa iyadaa dad ugu horeyseen farcun waakhiru saxaabati asxaabta kii uu geeri dambeeyey mowtan xag dhimasho anas ibnu maalikin anas ibnu maalik baa idkalayna waxaan filayaa inaan xusuusanahay shalayto anas ibnu maalik hadalkii uu inooga soo naqliyey u lahaa dadkii asxaabtiisa gaar ahaaneed aniga cid deg aniga aan ahayn oo ka nooli ma jirto laakiin ciddii aragtay un sii xajatulwadaaciya waxyaale reer miya ahaa ee rasuulka la jooginin la fadhiisan waxbaa kaba jiraan bal markaa dee waa asxaabtiisii markaa macruufka ahayd iyo taasi uma abudufayl isaga anas dabadiina waxaa soo raacaya abudufayl camir bnu wailata alayhiyu camir bnu wathilata alayhiyu ayaa sooba raacayay oo walow dee iyada halkan ibnu salaax soo dee isagu gooyey ee uu jasmiyey hadalkan dee ibnu kathiir ha ka dunaado ciraaqina kitaabkiisa taqiidulidaax uu kuba jasmiyey kollay culimada intooda badan ama ahli xadiidna lagaba soo naqliyo muslim ibnu xajaaj iyona qowlkiisa ma anas waxaa ka dambeeyo ama saxaabada rasuulka uu geeri dambeeye waa abudufaylkan camir ibnu wathila ninkaasaa uu geeri dambeeyey dhowr qowloo yimi oo dee meesha xagga wafaadkiisana kii ugu dambeeyey waa boqol iyo tobankii hijirada taas inuu isagu dhintay ayaabay ahayd oo dahabiyana waatay raajax yeeleen boqol iyo tobankii hijiradana marka habeenka waxa laga joogay markaas habeenkii uu rasuulku yidhiba habeenkan wax dee markaa adduunyada korkiisa joogo oo marka boqol sanood habeenkan laga joogo noolaan doonaa ma jiro habeenka w markaasaa boqol lagaba joogay bal taas baa qoosha ugu dambaysay waana qowlkii dahab iyo saxiix yeeleen bal markaa adigu geeri ahaan isagu anas iyo raggaas iyo aanu la cilmi ahaanin lana sinaanin suxbadii rasuulkana waaba yaraayo yaanu dadkii suxbada gaarkee badan yeeshay lahaaninba axaadiid qaar rasuulka ilaahay uu ka xafiday way jireen wasfigiisana waa inoo soo naqliyaba rasuulka ilaahay iyo tilmaantiisaoo kutubta inoogaba sugan ee uu soo naqliyay si uu ekaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bal isaga geeri ahaan ugu dambeeya saxaabada rasuulka qaala caliy bnu lmadini wuxu uhi wakaanad wafaatu bimakata maka ayay halku ku dhintay ahayd facalaa haadaa markaa qowlkan haddaan qabano ujeeddadu ah inuu maka ku dhintay huwa aakhiru man maata biha maka cid ku dhimata oo asxaabtii rasuulka isaga ugu dambeeyey bal dee guud ahaan baa lenahay adduunyadao dhan markaa cid kalema joogin isagaa ugu dambeeyeyba wa yuqaalu waxaaba la yidhaah aakhiru man maata bimakata bnu cumar cid maka ku dhimatay waxa ugu dambeysay ibnu cumar baa la yidhaahdo dee waqtigan uu isagu dhintay waqti aada uga horeeyeyba dhintay dhowr iyo toddobaatankii hijirada waqiila waxaa la yidhi markaas jaabirun laakiin jaabir waa ka yidha wasaxiixu qowlka saxiixi ana jaabiran jaabir ibnu cabdillaahi maata bilmadiina kuma dhiman maka ee madiinuu ku dhintay madiinada dad ka dambeeyaa jiray wa kaana waxaa ahaa aakhira man shaksikii ugu dambeeyo maata dhintay biha madiina kuma dhintay waxa ahaa ayuu ahaa wa kaana waxaa jaabir aakhira man maata biha waa aakhira man shaksikii ugu dambeeyo asxaabtii rasuulka oo maanta dhintay biha ay fiiha madiina waqiila waxaa la yidhi sahlu bnu sacdin kolle waa qowlkay inta badan soo naqliyaan oo dee waa laga geeri dambeeyo isaga dhowr iyo toddobaatankii haddii la yidhi saxaabigan ilaa sideed iyo siddeetankii hijiradu soo gaadhay waanu saxaabi rasuulka ilaahi asxaabtiisii kaba mid ah markaa sahl ibnu sacad waqiila waxaaba la yidhi asa ibnu yaziid waa saxaabi yar oo isagu kaba yaraa sahlo kolley xadiidkiisana waaban kuba soo maray maruu kaba haramayo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh in looba keenay isagoo dee waqaca ama xanuunsanayo habarirtii u keento xajatulwadaacna isagu toddoba jir bu ayo saalinta waa ka weynaaye bal markaa kaas baa ugu geeri dambeeya ibnu naqtinabirna waa la yidhiba wa bilbasrati basrana cid asxaabtii rasuulka ka mid oo kuba dhimata anasun anas baa ugu geeri dambeeyey wa bilkuufati kuufana wax asxaabtii rasuulka ka mid oo ku dhinta cabdullaahi bni abi awfa ayaa u dambeeyey wa bishaami wa aakhiru man maata bishaam shaam cid ku dhimata ruuxii ugu dambeeya oo asxaabtii rasuulka ka midina cabdullaahi bnu busrin ayuu ahaa biximse magaalada ximse la yidhaaho waa bidimashqa magaalada dimashqna asxaabtii rasuulka wa aakhiru man maata bidimashqa wey asxaabtii rasuulka nin dimashqa kuba dhinta kii ugu dambeeyeyna waa hilatu bnu lasqaci buu ahaa oo bimisra waakhiru man maata bimisra masr cid ku dhimata ruuxii ugu dambeeyey asxaabtii rasuulkaa tagtay degtay halkaasna cabdullaahi bn alxaaris ibni jaz-in saxaabigaa weeye wa bilyamaamati meesha yamaamo la yidhaaho ruux ku dhintana kii ugu dambeeyey asxaabtii rasuulka ka midi alhermas ibnu ziyaadin ninkaas baa u geeri dambeeyey wa biljaziirati waakhiru man maata biljasiirati jaziira cid kuba dhimata ciddii ugu dambeysay jaziira waxa weeyaana labadan webi ee dejle iyo furaat inta u dhaxayso dee lullan ah intaas baa dejel ayay jaziiro culimmadu kuba ama lagu magacaabi jiray jaziiro dee culimmada yaan odhane waa wax laqabkeedii horebe jaziiro intaasaa la yidhaho waa labadan webi ee dejle iyo furaad la yidhaaho dee dhulka iyadu berigee u dhaxeeyo oo dhan ay labadooda ay hareeraha kala kala xigaan ayaa jaziiro la yidhaha marka culimada badan ee loo nisbeeyo aljazariyi oo kale sida nimankan ibnu asiirada iyo raggii laba midka ahaa ee aljazariyi nisbadoodu tahay nisbadu waa halkaa weeye jaziiro kale maaha waa inta degaan ballaadhan weeyaan oo u dhexeeya dejliya furaad oo de baltaas inta u dhexaysay beriga oo dhan bay jaziiro yidhahan haddaba halkaas cid kuma dhimata waxaa ugu dambeeya alcurs bnu camiira culimada qaarkoodna waxay raajax yeeleen waa bisat bnu macbad inuu u dambeeyey jaziira wax kuba dhinta wa biifriqiya afriqiyana waxa uu geeri dambeeyey cid ku dhimataa ruwayfic bnu thaabitin oo macnaa asxaabtii rasuulkaa tagtay ifriqiya ifriqiyana kolleyda kutubta hore rag badan baan arkaynaayo oo fulaan alifriqiyi la leeyahay kolkol magaciisa kaleba waaba la iskaba deeyaayo dee isagoo meesha aada uguba shuuroobay khaasatan marka la eego xagga axaadiida iyo waxyaalahaas ayay kolkol dee in ay cileeyaan ee axaadiidta qaar kuwa daciifiyaan oo cabdiraxmaan ilifriqa ma alifriqi baaba kuwa sugana way jirtaa laakiin ifriqiya iyaga toodu waxay ahayd maaha afrikadan oo dhan may ahayn san imika loo yaqaano waa wadankan tunis la yidhaaho intaasba ifriqiya la odhan jiray waqtiyadaas oo laguma magacaabi jiro ifriqiyadan kutubta inooguma sugan ee ragga qaarkood loo nisbeeye laleeyahay halkaasuu qaadigu ifriqiya kaba ahaa maaha ifriqiya oo dhan waxa weeyaan waa wadankan imika tunis alxaaliya taas baa ifriqiya ay tahay oo xataa bal markaa daynay darabulsiya waa la joogay oo muslimiintu iyadaabay ka hor furatay tunis mar dambe ay tageen darabulstan imika libiya dhulkaa waa la tago dee magacan laguma magacaabi jirin ifriqiya waa tunis alxaaliya taasba weeye haddaba cid halkaa ku dhimatana waxa ugu horeeyey oo markaa markaa ugu dambeeyey rawaafic ibnu thaabit wabilbaadiyati baadiyana salaamatu bnu lakuuca walow dee axaadiida qaar ama riwaayaadka qaar ay nooguma timiyaana odhan axaadiisi adigu inuu waqtiyadaa uu dhiman doono uun dhowriyo toddobaatankii hijiraday ahayd habeena ka horeysay baadiye uu kaba yimi oo horta dee baadiyu degay oo kole xajaaj oo kaleo dee kolley dhibtiisiun ay ahaydba hadalla uu kuba yidhi waxaaba kaba mid ahaa dee hijradii dabadeed baad reer miyii noqoto de caraabi dib ugu noqoto uu yihi rasuulka ilaahi baa ii fasaxay inaan halkaa iskaba dego laakiin habeene horteeda unbuu soo degaa la yidhi madiino yimi oo madiino ku dhintay taasna waa la yidhaahaa farcun tucrafu waa la garanayaa suxbatu saxaabati saxaabada saaxiibnimadeed macnaa ninkan inuu saxaabiya taaratan bitawatur san dee qolooyinkan casharada ama khulafada oo kale iyo suxbadoodu tawatur bay noogu sugnaatay wa taaratan taarana biakhbaarin mustafida waran faafay oo shuhuroobay sa cukaashatu mnuxsan iyo amhaashood oo akhbaar mustafidiin ee asxaabtii rasuulka kaba mid yihin macnaa way shuhuroobeen shuhuro aan tawaatur gaadhin oo akhbaar mashhuura weeye wa taaratan taarana bishaahati kayrihi min asaxaabati lahu nin kaloo saxaabi aanu garanayno oo ayaa u markhaati kacayo hebel waa saxaabi odhanaya sii xumamatu bnu abi xumama addowsiba abuu muusa alashcari asbihaan uu ugu markhaati kacay malaa ku waqtiyadaa uu dhintay inuu yahay asxaabtii rasuulka uu kaba mid yahay taasna waa lagu gartaa isagoon dee riwaayo kale aynaan hayn wa taaratan taarana biriwaayati can nabiyi sala allahu calayh wasalam warintiisa uu rasuulka wax kaba wariyey samaacan maqal oo rasuulka ilaahay baan maqlay buu leeyahay ruuxina waa ruux cadaala ay u sugnaatay aw mushaahadatan ama aragti uu leeyahay rasuulka ilaahay baan arkay maca almucaasara iyadoo dee mucaasara uu waqtigiisii soo gaadhay jiroonin qarniyo dabadeed qarnigii koowaad markii lasoo weydaartay dabadeed yidha anaa rasuulka ilaahay baa wax ka maqlay ama arkay sida kuwii dee banaalayaasha ah taasi iyada wax ka soo qaad ma laha ee iyadoo mucaasira jirto oo casrigiisii imkaana liqaana uu jiro yidhi samictu rasuula allahi ama shaahadtum faama idaa qaala hadduu yidha almucaasiru nin rasuulka ilaahay la mucaasiroodo waqtigiisii soo gaadhay waa alcadlu cadaalan ay u sugnaatay haddii aanay cadaala u sugnaan hadalku qiimo ma laha anaa saxaabiyun oo ujeedadaag waan maqlay hadduu leeya waa riwaayo oo walow magacii suxbada ama sharaftii suxbadu meesha ay ugu sugnaanayso oo sharaftaasba wuxuu isagu helaya ay tahay oo ay ku jirto hadalkiisan tacdiil dumniu isagu istacdiilinayo haddana dee tacdiil toosa maahaoo waxuu inoo soo naqlinayo wey taa waa nagu sugaynaa ee laakiin arrintu hadday noqoto anigu saxaabi baan ahay waa sharaftaa weyniya buu sheeganaya uu isu sugayaa wax kaloo inoo sugayo kalena ma hayno laakiin ruuxina waa ruux laakiin cadaala ay u sugnaatay haddaan cadaala u sugnaan ma aqbalayne faqad qaala ibnu lxaajibi ina xaajib wuxuu yihi fii mukhtasarihi kitaabkiisa usuulkaee mukhtasarka uu ku yidhi ixtimala alkhilaafa halkan aqbal iyo aqbal la-aan waa ixtimaalaysaa geestee waa ruuxii kole dee cadaala u sugnaatay sa hadduu yidhaha rasuulka ilaahay baan maqlayba aynu suxbada ugu sugaynay tanna waan uguba sugaynaa walow wuxuu sheeganayaa tiyo in la yidhaha